إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegeystayaal idilkiinba meel kastoo ha joogtaan hese kasta idinku soo gaarayo maqalka warbaahinta islaamiga alfurqaan kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga alfurqaan qodobada dacaawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah meydad ku dhowaad toban ruux oo taariibyal ayaa laga helay xeebaha dalka jabuuti kooxa balaad koonfur afrikanaya waxay gudaha dalkaasi dhibaato u geysteen qoys soomaali ah dhallinyaro dhammaadkii sanadkii lasoo dhaafay kulamay badweynta hindiya ayaa laga helay xeebaha jasiiradaha maaldeefis intaasi waxay ahaayeen qodobo u dulkoran warkeena fiidnimo haatanna ku soo dhowaada isagoo dhammaystiran آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا wahweynimo sabtiha taariikhdun ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha dulxaja sanadda kun afar boqol afartan iyo lix meydad ku dhowaad toban ruux oo tahriibyaal ah ayaa laga helay xeebaha dalka jabuuti faahfaahinta qodobkan waxaa inoo haya wariyaheena farxaan cali cabdulaahi kooxo muqallisiin ah ayaa waxay weerar ku qaadeen dad tahriibayaal ah oo saarnaa doon ku socdaalaysay badda dhexdeeda waxaana ay halkaasi ku dileen tiro dad ah halka ay kuwo kalena ku qasbeen inay doonta ka degaan oo ay dabaal oga baxaan badda xogaha ayaa waxa ay sheegayaan in ay biyaha badda ku hafteen ugu yaraan siddeed ruux oo ka mid ah dadka tahriibayaasha ah halka nolol iyo geeri toona lagu la'yahay laba iyo labaatan ruux oo kale waxa loogu yeero hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan socdaalka ayaa waxay sheegtay in dadkan ay qayb ka yihiin boqol iyo konton ruux oo saarnaa doonta la weeraray waxa ay sidoo kale hay-addu tilmaamtay in la badbaadiyey qaar ka mid ah dadkii soo dabaashay iminkana xaaladooda caafimaad lagula tacaalayo isbitaallo ku yaala dalka jabuuti in meydad laga helo xeebtan ayaan ahayn dhacdo cusub balse dhowr mar ayaa sidan oo kale xeebaha dhaca dalka jabuuti laga helay meydadka dad tahriibayaal ah oo kusii jeeday dalka yemen haddaba waddada xidhiirisa jabuuti iyo yemen ayaa marin muhiima u ah tahriibayaasha ka taga bariga afrika iyagoo doonaya inay halkaas uga sii gudbaan waddamada khaliijka halka qaarkoodna ay uga sii gudbaan waddamo kale waxaana sannad walba dad lagu qiyaasay boqolaal kun ku safraan waddadan halista ah si kastaba dhimashada tirabeelka ah ee sida joogtada looga diiwaangeliyo tahriibayaasha ayaa dadka qaar aaminsan yihiin inay sabab u yihiin shabakado gaar ah oo isbahaystay daaboolana dadka ku safraya badda kuwaas oo adeegsada doonyo sharci darro ah oo aan tayeysnayn islamarkaana buuxdhaafiye xadka loogu talagalay inay qaadaan doomahaasi iyadoo mararka qaar dadkani si ku talagal ah looga tuuro doonyahaas isku soo wada duub oo culimmada ayaa sidoo kale dadka ku la-aanaya badaha oo u badan dhallinyaro islamarkaana waalidiintii dhalay ay har iyo habeen u oynayaan waanaynaya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ka jira dalka sheegayna in waxa dhalintaasi u horseedaya uu bareeridda halaagaasi tahay amni darro iyo dilalka joogtada ah ee ay la kulmaan bulshada ku nool goobaha ay ka arrimiyaan maamuladaas iyo dowladda federaalka kooxa baraad koonfur afrikanaya waxay gudaha dalkaasi dhibaato u geysteen qoys soomaali ah soomaalida ku dhaqan dalka koonfur afrika ayaa waxay weli la kulmayaan tacadidaadka joogtada ee isugu jira dilka dhacyo xadgudubyada kale ay geysanayaan kooxaha burcada mid ka mid a dhacdooyinka ugu dambeeyay ay burcada ku dhibaateeyeen soomaalida ku dhaqan dalkaasi ayaa waxa ay tahay in kooxa burcad koonfur afrikaan ay qoys soomaaliha ka hor istaageen in isbitaal geeyaan wiil yar oo ka xanuunsanayay saacadii lasoo dhaafay waxaa baraha internetka si weyn u qabsaday muuqaal laga soo duubay kooxaa burcad oo ilaanaysanaya qoyskan soomaaliyeed iyagoo ka hor istaagaya in wiilka yar ay ku dabiibaan isbitaal ku yaala magaalada johannesburg ee gudaha dalkaas si kastaba haatee tani waxay ka mid tahay dhibaatooyinka ay la nool yihiin soomaalida ganacsiga u tegay koonfur afrika dhowaan iyaed markii darawal gaari oo ka howlgelayay magaalada johannesburg ay dileen kooxaa burcad ah darawalka la dilay ee waxaa loo magacaabi jiray kamaal waxa uu ka mid ahaa dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool dalkaas dhallinyaro dhammaadkii sanadkii lasoo dhaafay kulmay badweynta hindiya ayaa laga helay xeebaha jasiiradaha maaldeefis qodobkan waxaa inoo haya cidnaan xaaji muxsin waxaa magaalada muqdisho soo gaaray dhallinyaro kalluumaysato ah oo la la-sanaa in muddo ah kuwaasoo kulmay badda dhexdeeda dhallinyaradan ayaa waxa ay sheegeen in xilligii ay badda galayeen ay aada u kacsanayd isla markaana ay doonayeen in ay kalluun soo jilaabtaan balse uu ka cilidoobay motoorka doontii ay wateen muddo afartan iyo shan maalmood ah ayay ku jireen badda waxa ayna ugu dambeyn gaareen jasiiradda maldefis waana kuwan iyagoo ka warbixinaya xaaladii ay ku sugnaayeen muddadaas afartan iyo shan beri baddaa saarneen xisaab isku ahaan tuutal markii la isku daro siddeed bilood waay afartan iyo shan beri aa badda saarneen iyo lix bilood iyo toban iyo shan beri aa saarneen jeel aa ku jirnay waxaana ku dhunnay waddanka maldefis innagoo kaluumaysata ah innaa dhunno waxaa sabab u ah masoorka aawoodana aa naga halaabay waxaa ku soo gaarnay waxaana la ka hadlay maldefis booliska waxay noogu caawiyeen inaan familkeena la hadalno magacay waa cabdulaahi yuusuf jaamac kaluumaysta ay bad ayaa luu waayey afartan iyo shan bir wax ay mucnin malaayaa cuneyni iyo biyaa roobka markoo roobka oo imaaneyni biyaa baddaa iska cabeyni haddana ilaahay waana soo badbaadiyey malaa'igaada waa u baaxnay maalin maalmaha ka mid ah waxaa dhacday matoorka oo naga halaabay habeennimo baddana saa'ida u xumeyd maalmahaas ee mideeda kaleeto badda saa'ida u kacsaneed oo annagana aan gurinahay baddaa gudaha u sii galnay toban bir maka ahayd oo malaay aa cunayni leetar aa haysani
si kastaba ha ahaatee arrintan ma ahan mid ugub ku ah dhallinyarada kalluumaysatada ah waxaana dadka khubarada ku ah badaha ay sheegaan in khataraha ku geydaaman ay aada u badanayaan xilliga xagaaga maadaama ay badda aada u kacdo waxaana xilligaas yaraanaya amaba istaagaa isku socodka maraakiibta iyo duumanka dhegeystayaal warkii fiidnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga alfurqaan waa naga intaa tan iyo kulintan dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh